ciidamada ilaalada badda ee maamulka puntland ayaa gacanta ku soo dhigay shan dooniyood oo laga leeyahay dalka iiraan iyo siddeed iyo toddobaatan shaqaale oo saarna kuwaasi oo si sharci darraa uga kalluumaysanayay biyaha xeebaha boosaaso ee puntland faadumo yaasiin waryaheenna ayaa warbixintani ka soo dirtay magaalada boosaaso doonyahan oo tiradoodu gaarayso shan doonyood oo nooca kalluumaysiga ah ayaa waxaa saaraa toddobaatan iyo siddeed nin oo kalluumaysato reer iiraan ah iyo toban iyo laba nin oo soomaali ah oo ilaalo ka ahaa doonyaha watana hubka fudud noocyadiisa kala duwan taliyaha ciidamada badda puntland korneyl cabdirasaaq diiriye faarax ayaa saxaafadda u sheegay in doonyahaasi ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha puntland islamarkaasna ay shalay ku soo qabteen howlgal aan cidina ku dhiman inkastoo ay iska caabin sameeyeen ilaaladii saarnayd doonyahaas shan doomood oo ka kalluumaysanayay inta u dhaxaysa qow ilaa iyo ceelaayo doomahaas oo laga lahaa waddanka iiraan kana kalluumaysanaya halkaasi sharci darro ah ayaa ilaahay fadligii shalaytu wuxuu nagu guuleeyey in aan gacanta ku soo dhigno shan doomood oo laga leeyahay waddanka iiraan oo ay saaran yihiin kuruw ama shaqaalo dhan toddobaatan iyo siddeed iiraaniyiinah iyo labiyo toban nin oo soomaali ah hubaysan ku hubaysan hubka smoll armiga ah ama hubka fudud noociisa ah ka iyo g tri tiradooduna ay dhan tahay labiyo toban qori oo aake ah toban qori oo aake ah iyo laba g tri ah dhammaantood waa soo qabannay dhammaan kurugii si dhammaantoodba waan soo dejinnay taliyaha ciidamada badda ayaa sheegay inay sannadihii u dambeeyey isa soo tarayeen cabashooyin ka imanayay kalluumaysatada soomaalida kadib markii doonyahaasi ay waxyeello u geysteen qalabkii kalluumaysiga iyo wax soo saarkii kalluumaysiga oo ay xaalufiyeen dadkii kalluumaysatada ahaa laga soo bilaabo garacad ilaa iyo meesha la yidhaahdo laasqorey dadkii kalluumaysatada ahaa googooyey shabaqii ay ku kalluumaysanayeen doomihiina ka dardaray kana xaalufiyey dhulkii oo ay ka waayeen dadkii deegaanku inay wixii ay ku quudan lahaayeen xitaa barnaamijkaas ayuu ku wajahnaa howlgalkii shalay dhacay ilaahay fadligiina waxaanu ku guulaysannay shalayto howlgalkaasoo bilaabnay siddeeddii ama labadii iyo barka ama siddeed saac iyo bar duhurnimo guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada gobolka bari maxamed cabdi cismaan ayaa isaguna si diiran u soo dhoweeyey howlgalka ciidamada badda puntland ay ku soo qabteen doonyaha kalluumaysiga ee laga leeyahay dalka iiraan waxaana uu sheegay in badaha puntland ay ku jiraan doonyo iyo maraakiib jiriif ah oo waxyeello u geysta howlgalkooda kalluumaysi waa tallaabo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxa weeye waa waxyeelo badan bay noo geysteen kalluunka jiriifkiisa waxaa nooga daran dhibaataday u geysteen dadka kalluumaysiga dooni walba waxaa saaran laba iyo labaatan qof shan iyo labaatan qof marka waxa weye waxaan odhan karnaa yacni jiriifka kalluunkay helaan yacni cadadkiisa ba-an oo badan bay waxa weeye usoo kaxaysteen dadkaa badan waxaa saara doonyaha shalaagihii lagu tolaayey makiinadii lagu tolaayay duntii ay samaysanayeen sanad laba sana saddex sana waxay rabaan inay ku jiriifaan ee ku qaataan annagu waa u turaa qalab waxaan qaadanaa aanan waxba yeelayn kalluunka xabadda kalluunka naga baxsata aan waxba noqonayn ayagu laakiin wax ay dhaafayaan kalluuna ma jiraan guddoomiyaha kalluumaysatada gobolka bari ayaa carabka ku adkeeyey inay dacwad ku soo oogi doonaan kalluumaysatada reer iiraan oo ay weydiisan doonaan magdhow khasaarooyinkii ay horey ugu geysteen kalluumaysatada puntland waxa weeye baan annagu maxkamad looyar baa qabsanaynaa waa ku doodaynaa wixii naga maqan oo dhan kuwa lahaya baan u qabsanaynaa sababtoo ah tuug lama hela walaalkiisaa la helaa kuwaana la helaa baqdintii way ka tagday dekeda boosaaso duleedkeedii bay soo mareen dhinaceedii bay dhigteen taliyaha ciidamada badda puntland ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu soo qaqabanayo maraakiibta iyo doonyaha sharci darrada uga kalluumaysta xeebaha puntland islamarkaasna ay maxkamad hor keeni doonaan raggan ay iminka soo qabteen iyo doonyahaba faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso